فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هموم bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan habeen walba marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah kow in uu yahay falka ay ku dhaceen eedaysanayaasha fal ridanimo ah labo in lagu fuliyo dil xadurida ah
jawaasiis lagu laayay deegaan hoostaga magaalada baardheer ee gobolka gado magacyadooda iyo dowladaha ay u shaqaynayeen ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa garsoore ka mid ah qaaliyaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhawaaqaya xukunkoodana waad maqli doontaan ku dhowaad labaatan askari oo maanta jubbaland looga dilay dagaalo toos ah oo ka dhacay duleedka kismaayo xog ayaan idinkaga haynaa maraykanka iyo kuwa uu ku shaqaysto oo maanta lagu duqeeya balli doogle ee shabeellaha hoose weerarkii saldhiggaasi ka dhacay ayaad dhuuxa ku maqli doontaan weerar kale oo ka dhacay gobolka banaadirna waa ka qayb barnaamijka xasan gurguurto oo waddanka turkiga ka sheegay in etoobiya ay ka go'an tahay qabsashada badda soomaaliya qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo maanta dad shacab ah ku dilay kuwaasi oo bannaanbax nabadeed dhiganayay waxaad maqli doontaan qaar ka mida ehelada iyo dibadbaxyaasha oo ka cabanaya xadguduubyada ay kala kulmayaan guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka iyo kaaliyaashiisa maamulka la baxay hiiraan state oo garoonka magaalada beledweyne ka mamnuucay inay ka soo degaan diyaaradaha sida madaxda ka tirsan hiirshabeelle wacadna ku maray inay soo ridayaan diyaaradaha keena raggaas waxaan idiin soo gudbi doonnaa xubna ka tirsan mas-uuliyiinta maamulkaasi cusub oo degniino soo saaray wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo soo bandhigtay qodobadaas iyo waxaan caawa dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal kulanti wacan mar kale ayaan hawada idinka leenahay salaamun calaykum ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo dhammaystiran jawaasiis lagu laayay magaalada baardheere meel u dhow ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka kala dhacay gobolada jubbada hoose shabeellaha hoose iyo sidoo kale banaadir duleedka magaalada kismaayo maanta waxaa ka dhacay dagaal lagu jebiyey ciidanka maamulka jubbaland dagaalada waxay si gaara kaga dhaceen deegaanada wirkoy iyo sidoo kale baxar saafka ee duleedka magaalada kismaayo qaar ka mid ah askartii halkaasi soo gaaray ayaa maanta mid mid loo toogtay shiishyahanno ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta madaxa ka toogtay sagaal iyo toban askari oo ka mid ah ciidanka maamulka axmed madoobe waxaa ku jira sargaal taliyo urur ah sidoo kale waxaa wararku ay sheegayaan in dhaawaca ay intaas ka badan yihiin agabyo milatari ayay mujaahidiinta dagaalkaasi kula wareegeen waxaa ku jira laba qoray oo a kefo dhisaban ah dhanka kale gobolka shabeellaha hoose maanta waxaa lagu duqeeyey ciidamada maraykanka iyo sidoo kale kaaliyaashooda oo ay ku shaqaystaan guutada madaaficida ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dhowr gantaal la dhacay xerada balli doogle oo saldhig u ah askarta ciidamada maraykanka ee kusoo duulay soomaaliya waxaa halkaasi kula sugan ciidamo ay u bixiyeen bangaraaf ama sidoo kale danab kuwaasi oo ay ku ugaartaan meelaha ay muslimiinta iyo shacabka masaakiinta joogaanna ku weeraraan tafaasiil dheeraada oo ku aadan khasaaraha maanta gaaray ciidamada maraykanka iyo danab lama helin balse duqayn xilli hore mujaahidiinta ay garoonkani ku garaaceen ayaa lagu dilay askari maraykan ah dhanka iyo gobolka banaadirna caawa ciidamada mujaahidiinta waxaay qarax la beegsadeen fariisin ciidanka dowladda federaalka ay ku lahaayeen tabeelaha shii ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo ka mid ahaa ciidankii lala beegsaday caawa sidoo kale mujaahidiinta ayaa qarax ku weeraray fariisin ciidanka dowladda federaalka ay ku lahaayeen xaafadda sarkuusta ee magaalada muqdisho khasaare ayaa ciidankaasi gaaray
وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa xasan gurguurta ayaa waddanka turkiga wuxuu ka sheegay in etoobiya ay ka go-an tahay qabsashada badda soomaaliya isagaoo khudbad ka jeedinaya shir ka dhacay magaalada antaaliya ee dalka turkiga ayuu xasan gurguurta mar kale xaqiijiyey in dowladda etoobiya ay ka go-an tahay qabsashada badda soomaaliya wuxuu sheegay in dowladda etoobiya ay diyaarsatay kumanaan askari kuwaasoo qorshuhu yahay in ay u jihaystaan xeebaha gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya si ay u dhaqangeliyaan heshiiskii bishii janaayo adis ababa ku dhex maray muuse biixi iyo abey axmed etoobiya waxay isku dayeysaa inay sharciyeyso xadgudubka dhanka ah badda soomaaliya waxaan ognahay in ciidamo dheeraada ay diyaarinayso si ay u dhaqangeliso heshiisyo sharci darro ah ayuu yidhi xasan gurgurte hogaamiyaha dowladda federaalk oo bishii lasoo dhaafayay dowlad turkiga ku wareejiya badda soomaaliya ayaa mar kale ku cataabaya in etoobiya ay xoog ku qabsanayso badda soomaaliya هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
weli dhegaystayaal waxaan idiin soo wadnaa jawaasiis lagu laayay deegaan hoostaga magaalada baardheere balse markaan magaalada muqdisho aynu ku laabanno maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka shacabka ah kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan dilalka iyo xadgudubyada ay geysanayaan ciidanka dowladda federaalka kuwaasi oo ay amrayaan gudoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiinta uga hooseysa maanta magaalada muqdisho waxaa ciidanka dowladda federaalka ay ku dileen qof shacab ah iyagoo laba kaleeta dhaawacay qaar ka mid ah dadka dibadbaxa dhigaya ayaa yiri sidan saddex nin ayaa xabadda bilowday saddexda nimoo xabadda bilowday ninka koowaad ninkaasaa xabadaha la daba dhigay saddex xabadooday ku dhufteen waxau ahaa wiil ardaya oo jaamacad dhigta oo mataqaanaa hay ee, iska- ku shaqaysta baasha la yidhaahdo ee, ka- kaam- baasha ahayd ee, sheeg baashii la garaacayo sheeg kaamir marka waxaa dhacday laba qafoodna way dhaawacantay wiil iyo gabar way dhaawacmeen dhibaatada meeshaas ka dhacday saldhigga werdhiigley nimanka ka socda ayaa hol u leh dhimasho ninkaanaa dhintay oo hadda aad u jeediin indhahana ku haydiin ee, to- to- toodii- to- toodiina wa- tiisiina way dhammaantay waa xugun ilaahay annaga la- wiil iyo ga- naag iyo ga- iyo wiila ku dhaawacmay waxaa markaa meesha yaallo niman nagu takri falaayo oo madaala kow ka yahay madaala laba ka yahay cadaaladdarrow nagu sameeye annaga waxaan ahay dadkii farmaajo berigii oo- oo- oo- oo- oo gobolka banaadir ka qaylaayaan ahay ilaa hadda madaxweyne xasan sheekh ma arkin waxaa waaye annaga hadda waxaan- wa- waxaan arki weyne xuquuq naga maqneedaan weyne xuquuqdaasaa keentay guddoomiyaha degmada wardhiigile waxay tihi bannaanbaxa fasaxaa tihiin haddana ciidanay soo dirtay asay dadka dishay ciidanay soo dirtay asay dadka dishay waxaana ka wakiila oo mas-uul ka ah madaale annaga ma- waxaa dhimata wiil laamiga u dhex yaallaa saddex qafood waa dhaawac dad waa la jir dilay dhibaatadaasaa nagu dhacday waa dawladda afweynoo kaleba waa dawladda afweynoo kaleba dadka waa dilaayaan waana midkan waa halkaa yaallo mana la aasaayo ma ilaa madaale ama cadaalad aan helno ma la aasaayo ma la aasaayo barnaamijkuna qoraxday rogaan qoraxda fadhiista fadhiista qoraxda fadhiista qoraxda fadhiista fadhiista fadhiista qoraxda fadhiista fadhiista gobolka banaadir ilaa madaale oo ka baxo oo laga wareejiyo barnaamij waxba jooji mayno maba joojayn ha dhax madaale ha dhaxo madaale ha dhaxo ha dhaxo madaale maanta dulmiyaa ka dhacay takrifalaa ka dhacay awood sheegashaa ka dhacday waxaan cabasho ka nahay madaale yuusuf xuseen madaale waxaan de cabasho ka nahay degmada wardhiigley waxaan cabasho ka nahay saldhigga wardhiigley waa nala baabi'iyey awood sheegashaa naloo adeegsaday wax naloo yaraysta ma lahan masiirkeenniyaan rabnaa masiirkeen annaga u bannaanbaxaynana waa nala laayay waxaana lagu laayay rag iyo dumar iyo maataa nalaga laayay bareer dilahan wiilaa naga dhintay saddex waa dhaawacantay isbitaallo yaalaan qaar waa la dir jiray masiirkeenna annagoo raadsanayno dhibaatadanna haysata degmada wardhiigley naga haysataa iyo gobolka banaadir madaala ha dhacaan leennahay ha dhaca ha dhinto waxaan u dirayaa madaxda xasan sheekh maxamuud u weyn yahay xasan shiikow ha noo adeegsanin aargoosi aargoosi waxaada waaye madaala waa aargoosi intaan gabaru naga nooshaana waa dagaalamaynaa waxaan u yaraysanaynaa ma laha
halkaan oo ah isgoyska siinaay waxaa ka socda sidaa u jeedaanba bannaanba xoogan sidoo kale waxaa halkaan yaalla meydka wiil dhallinyaro ah oo ay sheegeen dadka halkan ku bannaanbaxaya inay dileen ciidan ka tirsan degmada warta nabadda dadkan ayaa sheegeen in marka hore ay dhigaayeen bannaanbax nabadeed oo ay ku doonanayeen xuquuq ay leeyihiin oo degmadaasi ay ku leeyihiin kadib markii la beddelay mid ka mid ah guddoomiyeyaasha degmada ee warta nabadda balse bannaanbixii oo ay saacado dhigaayeen kadib ciidamo ka tirsan degmadaasi sida ay sheegeen ay halkan ugu yimaadeen rasaas ay ku fureenna qof uu ku dhaawacmay haweeney ah halka wiil kale oo dhallinyaro ahna meedkiisa weli aan la qaadin isgoyskaana uu dhex yaalo waalidiinta waalidiinta dhalay wiilkaasi ee geeriyooday ee ciidanku ay dileen ayaa ku dul oynaya iyagoo sheegeen in cadaalad ay u baahan yihiin sidoo kalena dadka halkan ku bannaanbaxaya waxay carabkooda ku adkeeyeen in halkan ay ka tegi doonin ilaa ay ka helayaan xuquuqdii ay u baahnaayeen iyo xuquuqda bannaanka u soo saartay si ay u helaan
waxaa naga maqan xuquuqaa naga maqan guddoomiyaha gobolka banaadir madaale saynab xaafey waxaa naga maqan xuquuqaa naga maqneed xuquuqa xuquuqdeena u doodayna ma hasan baa nacba nabad ku haysanay saynab xasay waana laysay taliyaa saldhiga inoo soo dirtay waana laayay labaatan jira meeshaas hooyadii kusoo gorisay yaanya murooley yaanya murooley kusoo gorisay oon bannaan baxa ku jirin oo guriga ku dhasho joogo wuxuu waa kaasaa gurigii gurigii ku dhacsa waa kaasaa ku dhacsaa joogo aa ku dhintay waxaana dad go'ay oo ba'ay oo lagu tuntay oo mataqaanahay suxun iyo sixir loo isticmaalo loona isticmaalana labaatan jira meeshaas yaallo xuquuqdayna rabnaa labaatan jirkayna dhiiggiisa rabnaa waa in dhakhtar waa in naara lagama qaara mahiis inta adduunka laga roga miis ala adduunka la roga asoo miis ala boonka qiyaama lagu awlagu dhawaaq aw yeer aku dha asoo bartiisaya bal la duugaayo ma la duugaayo anaga waxaa gacan midda labaadna maanta waxaan haysta wiil walaalkeena oo waxaaleen inaa xabad lagu dhufto askari dowladna ku dhufto dowladeedna oo sameeyo inuu dhisiika nagu weeraro siinaan war dowladda
taliyaha degmada wardhiigley ciidanka la socdeen mid ka mid ah aad dila anagana goobjoogo ahayna dhiiggaasaa gacmaheena ku yaallo ma garatay ilugu hayna dhaawacyadaan qaadnay marka waxaan cabasho ka nahnay guddoomiyadda xaabsay haddaanana laga qaban haddaana laga qaban wallaahi bilahi talaa degmadaa ugu tegaynaa been sheegay maan anaga degmada wardhiigley guddoomiyaddaasna cabashaa ka nahnay waana cambaaraheynaa
dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir waxaan u sheegaynaa wardhiigley annagaa daayarsiinaana nama matalaan dhimashaan haysanaa burbur hantiyeeda haysanaa dad walaalaha oo wada dhashayna seenab xooshay inay isku dirto ee u kala dabqaadda hadday rabto gabar intay naga dambayso midda warta nabadda joogto aniga shucuurtayda maba hadli karaba mayd baa i hoos yaal wiilkaygiiyaan kor taaganaa maydkiisii owlaadayda dhaawaceeda hantidayda burburkeeda laamigaan ka tegi mayno ilaa amnigeenna laga sugo laamigaan ka tegi mayno ilaa xaquuqdeena ilaa dowladda ilaa cadaaladda aan ka helno waa say u bilaabatay wa bilaahi tawfiiq dhiig dhiigaa lagu dhaqaa hadday tahay dhiiggii waa u taaganna سينب وكوسا سعنا متدالة وكوسا سعنا مدالة وكوسا سعنا ديماش ديارنا ترقلنا عيسنا أديك أنا حوق أنا كأقو حرينا حوق dib ka qabnaa waxay u baratay xaafadaheena siinaay inay xooga heeteen ee jajabiso ciidan ee nugu soo weerartay afar labaad sac dhibaatadan ee nugu samaysaa annaga inaan iska celinaa diyaar u nahay wiilaana laga dilay gabarna waana laga dhaawacay annaga الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiiyada ayaad weli dhegaysanaysaan markaana xukun ka dhacay deegaan hoostaga magaalada baardheere xukun xadurrida ah ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka ilbete oo hoostaga degmada baardheere kaasi oo lagu fuliyey afar nin oo ka tirsanaa jawaasiista maraykanka iyo maamulka koonfur galbeed eedeysanaha koowaad wuxuu ahaa bashiir xasan cabdi wuxuu ku magac dheeraa qudaama waa soddon iyo sagaal sano jir wuxuu ka tirsanaa jawaasiista maraykanka waxaa kaloo ku jira jawaasiistaas cabdi cali iyo maxamed garsoore ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta fagaaraha uga dhawaaqay magacyada basaasiinta dowladaha ay u shaqaynayeen iyo xukunka ay muteen bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ujeedda caddeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedeysanayaasha kale ah kow eedeysana bashiir xasan cabdi oo loo yaqaano qudaame da'diisuna ay tahay soddon iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqaymo ka dhacay deegaanka yaqbaraawe intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedeysana bashiir xasan cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin saaxiibkay ahaa lana shaqaynayay jawaasiista maraykanka annagoo ka qaatay kadibna waxaan kala qaadanna shaqo asiga wuxuu raadiyey shareexooyinkii anigana waxaa ku dhaqaaqay in aad diyaariyo goobihii lagu duqayn lahaa waxaana soo diyaariyey laba goobood kadibna waa isoo wacay wuxuuna igu wargeliyey in ay diyaari tahay shareexooyinkii kadibna waan aaday waxaana kala soo wareegay saddex shareexo waxaan sii diyaarsaday laba nin oo kala dhiga labadii goobood midkood waxaa u dhiibay laba xabo midka labana waxaa u dhiibay mid xabo sidii ayay ku dhigeen meeshii waana la duqeeyey waxaana ku qaadanaa lacag yar muddada aan la shaqaynayana waxay ahaaday lix bilood labo eedaysane cabdi cusmaan rooble oo loo yaqaano cabdi gaabow da'diisuna ay tahay soddon iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista koonfur galbeed intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdi cusmaan rooble wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka tirsanahay jawaasiista murtadiinta koonfur galbeed markii hore waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin la shaqeeyo murtadiinta koonfur galbeed waana ka qaatay kadibna wuxuu igu xiray nin kale oo ka tirsan murtadiinta oo ku sugan buur hakabo shaqooyinka aan la qabta waxaa ka mid ahaa kow waxaa u sahmiyey badar seko ahaa oo meel lagu aruurinayey kadibna waxaa weeraray murtadiinta waxayna gubeen qayb ka mid a badarkii sidoo kale waxaa isoo wacay nin ka tirsan murtadiinta kuna sugan baydhabo wuxuuna iga codsaday in aan u sahmiyo saldhigga buur eyle waana u sahmiyey kadibna waxaa soo weeraray diyaarado ay leeyihiin etoobiyaanka wax bayna ku tuurtuureen mar labaad waxaa shaqo jaajuusnimo ah ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed waana ka aqbalay wuxuuna igu wareejiyey nin isaga ugu sarreeya shaqada jaajuusnimada wuxuuna igu daray jawaasiista asaga la shaqayso shaqooyinka aan la qabtana waxaa ka mid ahaa waxaa kala qayb qaatay nin si qorshaysan loogu dilay xagarkaa oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaa u shaqaalaysiiyey dad badan oo riddada la shaqaynaayo intaa kadib waxay ii soo bandhigeen in aan ku biiro mujaahidiinta sidaasna aan kula shaqeeyo diyaaradaha waxduqeeyo markii aan soo gaarayna waa la ii qabtay muddada aan la shaqaynayana waxay aheeday toddoba sano saddex eedeysane cali bakar cusmaan oo ah soddon iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqeymo ka dhacay jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanaha cali bakar cusmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin saaxiibkay ahaa laguna magacaabi jiray saabir lana shaqaynayo maraykanka waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii diray in aan xog uga keeno lix goobood oo ku taallo jirib waxaan xogtooda u soo helay laba geerish waxaana la dhigay shareexooyin waana la duqeeyey waxaana ku qaatay lacag boqol dollar ah anigoo shaqadaas ku howlan ayaana lai soo qabtay muddada aan la shaqaynayay jawaasiista waa hal sano afar eedaysane maxamed cali maxamed oo loo yaqaan maxamed amiin da'diisuna tahay lix iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta koonfur galbeed intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanaha maxamed cali maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka tirsanahay jawaasiista murtadiinta markii hore waxaa shaqadan jaajuusnimada ii soo bandhigtay naag aan qaraabo ahaynay la dhihi jiray fagax baashi oo ka tirsaneed alfa guruub sanadka markuu ahay labada kun afariyo tobankii waana ka aqbalay waxaana u gudbin jiray xog wixii aan ka helo mujaahidiinta gaar ahaan taleefannada waxaana la shaqaynayay muddo laba sano iyo toddoba bilood ah kadibna gaarigeeda ayaa miino lagu xiray wayna dhimatay muddo kadib waxaan ku biiray murtadiinta ku sugan marko gaar ahaan nabad sugidda muddo aan la shaqaynayey waxaa qabqabtay toban qof oo muslimiin ah oo iskugu jira rag iyo dumar qaarna waxaa lagu xukumay xabsi dheer qaarna waxaa laga qaatay lacag macda furasho ah intaa kadib waxay ugu soo wargeliyeen in aan aado wilaayaadka gaar ahaan wilaayada mudug si aan halkaas uga sii wado shaqada jaajuusnimada waxayna ii soo direen laba shaqo oo kale ah xog aruurin iyo shareexo dhigid markii aan soo gaaray walaayaadka durbadiiba waa la ii qabtay xukun intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabaha ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah una bandhigta shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in uu yahay falka ay ku dhaceen eedeysanayaasha fal ridanimo ah labo in lagu fuliyo dil xadurida ah maraajicda loo cuskadana waa qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llahi ila biixdaa halaath annafsu binnafsi waalthayibu zaani waalmaariqu min addiini attaariku liljamaacah muttafaqun calayh wqowluhu sala allahu calayhi wasalama man badala diinahu faqtuluuhu rawaahu aljamaacatu ilaa muslima wa qaala alxaafid ibnu cabdilbar ana man irtada can diinihi xalla damuhu waduribat cunuquhu waalummatu mujtamicatun calaa dalik xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalka eedaysanayaasha wabilaahi towfiiq
kaasi wuxuu ahaa garsoore ka mid ah garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo deegaanka ilbeeta kaga dhawaaqayey xukun lagu fuliyey jawaasiis u shaqaynayay sirdoonada maraykanka iyo maamulka koonfur galbeed
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
barnaamijka dhuuxa waraysiyeeda ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa maamulka la baxay hiiran state ayaa garoonka magaalada beledweyne wuxuu ka mamnuucay inay ka soo degaan diyaaradaha sida madaxda ka tirsan hiirshabeelle xiish oo ah guddoomiye cusub oo ay maamulkaasi dhowaan magacaabeen ayaa degniin diray wuxuu sheegay in diyaaraddii isku dayda inay soo qaado raggaas ay dhulka soo dhigi doonaan isagoona ah ciidan ku soo bandhigay garoonka magaalada beledweyne waxaan halkan u nimiday inaan fulino amarka madaxweynaha dowladda hiiraan state amarkaasoo ku saabsanaa in lagu wargeliyey ajansiga ama ajansileyda ama diyaaradaha inayna soo qaadi karin qof ka tirsan hir shabeelle mas-uuliyiin isku sheegga caadaystay inay dhaantooyinkii iyo heesaha keliya ay isku soo bandhigaan ee ummaddan ragaadiyey ee muddada siddeedda sanno ah beenta iyo dhibaatada ku hayay shacab weynaha reer hiiraan state intaa kadib waxaan rabnaa inaan dhahro ama inaan idhaahdo duulimaadyada diyaaradaha amarka madaxweynaha ciddii ka dhaga adeegto ciidankan way maqlayaan waxay diyaar u yihiin oo ay amar buuxo u qabaan inay dhulka soo dhigaan waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed ee magaaladan iska leh ama gobolkan iska leh ama statekan iska leh reer hiiraan state oon ugu digayaa hadday arkaan qof mas-uuliyad haayo ee hir shabeelle ah ee diyaaradda la saaran inay si tartiiba ayagoo muqdisho jooga ay iskaga degaan ama si tartiiba gobolka ay ka soo dhoofayaan ayagoo jooga iskaga degaan annaga amarradii horoo bixi jiray haddii ay dhicisoobi jireen maanta waxaan diyaar u nahay dhulka inaan soo dhigno waxaan leenahay bayloodyada ha ku soo kahsuumina hana isku diinina inay been idiin sheegaan ee idin yidhaahdaan waxba kama jiraan waayo warka hadda aan sheegayne yacni maaragtay naqaada cid wax idin yeeli karta ma lahana naqaada inay yidhaahdaan oo been loo sheego ayaan ka digaynaa mana dhici doonto in inta jinta lala qabto garoonno kale nalaga dejiyo yaah arrintaas ayada ah ma dhici doonto hadduu ilaahay raalli ka dhigo waxaan mar kale ku soo celinayaa meesha aan taagannahay waa ugaas khaliif airport ugaas khaliif international airport waay ajansigii ka dhiga adeega amarka madaxweynaha waxaan idinku wargelinayaa ama idafarayaa inaad dhulka soo dhigtaan ciidankan halkan joogo waxaan idiin keennay halkan inaad waardiyeysaan kontaroolkan inaad waardiyeysaan yacni eeraboorkan inaad waardi mas-uuliyaddooda aad xil iska saartaan hadduu ilaahay raalli ka dhigo أبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa tahay dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan soo gaarnay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxa ay soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka waa kuwan iyagoo ka warramaya asbaabaha ay uga soo tageen ciidankii ay ku garab ka ahaayeen
anigoo magayga jacfar cabdiraxmaan maxamed ciidanka ridadan ka soo goos waxaana ka qortay magaalada baydhabo markii baydhabo lai geeyey hoogaa baydhabo toban beri amalaa ku jira waa laii qaaday waxaa lai geeyey xamar gaar ahaan hereninac hereninac lai qaada labaatan beri amal ku jiray hoogaa meelaha ku aalamiinteynayo labaatan beri amal markii labaatanka beri la gaarina waa lai qaaday waxaa lai geeyey etoobiya etoobiya markaa tagnayn tababaraa noo bilaawday sida orodka iyo buushaabka iyo sitaabka iyo biraha laga boodboodayo buuraha la maraayo waxaase male saddex bilood ku jirna bisha soonka saddex uga ahayd marka meeshii aan ku iidnay iidda markii laga gudbay toban iyo shan beri amal waa nala soo qaaday xamar aa nala keenay xermaslaha lii geliyey markii dambe bil amal aa xermaslax ku jiray waa lii qaaday tuulada eeldheeraha liigeeyey habeenkii sideed saac malaa lii huweeyey eeldheeraha liigeeyey eeldheeraha hoogaa laba bilaa mala soo joogay waa soo laabtay dagaalkii hoos weynaa ciidanka meesha ku galay ciidankii qalqalaa soo galay markii dambe waa soo baxay waxaan markaas soo baxay eeldheeraha kasoo lugay ilaa hadalugaa ku imaaday hadallaa doonka soo qabsay hamaraa ku imaaday hamar markaas soo galayna hamaraa kasoo tagay hamar markii kasoo tagay hoogaa beledka ama ciidanka laga dhaariyaaday amalaa la dhahay hamaraa kasoo tagay hamar markaa kasoo tagay afgooya imaaday afgooya lugkuu soo baxay qaryoolaa imaaday waalidiintay weydiisay walaayada islaamka lii gudbiyaan dhahay walaayada islaamka markii laisoo gudbiyey walaayada islaamka si fiican baa usoo dhaweysay maasha allah dadka iga dambeyn waxaa ugu baaqayaa inay ciidanka ridida ay kasoo tagaan walaayada islaamka iskugu soo dhiibaan si ay hornimadooda u helaan shacabka soomaaliyeed dhibka aga daayaan wadankan wadan diin lagu maamulo oo noqdo marka dadkaas waxaa ugu baaqi lahaa dhallinyarada oo la qalday maskaxdooda lacag gashe lacag maskaxdooda lagu bedeshay waxaa dhihi lahaa inay soo tagaan oo walaayada islaamka iskugu soo dhiibaan si gacan bannaan cid wax yeelaysa ma laha cid wax u dhibaysana ma lahan walaayada islaamka hadda ani si fiican baa i qaabishay cid waa i dhintan ma laha cid waa i gaarsiisan ma laha maasha allah waan la isoo dhoweeyey sidaas ka badan waa u rajaynaya walaayada islaamka mar walba guulaystaan leeyahay mar walbana garabkeeda ahaan doonaa insha allah
magacaymin balleeray cabdi ali maxamed deegaamay hujada may banaanay leey murtadiinta may ku rahay baydhow baydhow toddobaadku meelo harkaga jari wali gaadi hamara lisheeni almara hooga yar meelo buushaab iyo aragdeeda hamarku u weelnay waana sii gudbi etoobiya nijiyey etoobiya saddex bilood tobabare ka gaadanay tobabarkii meelaan inga dhammaaday maalimiin etoobiyaange iyo maalimiin soomaaliya iska dhex jarangna tobabar jareen gobolkiyaa ka tobabaranay annagani hamara nasheeni amar meelhere masdalilayaa aragdeeda suugdaela ka taalo bilabarsay meelakaga jarnay lisiyee sahamiinada tama aragneeda nanu hubay waan meelnoobi wadanwanan gordaane aragdeeda meelo nijey meel eeldheer leeseeni eeldheer hooga yar bidhibarharogni marka ma aragneeda meeli igos inga jarno walaayada islaamka iyo murtadiinta ma iska degaana oswiin oswiine jabwiin gaaladaa ka deeri marka ma aragneeda meeliyaa ciidankii aga argagay meelja luglaa ku bilaaway walaa lugaay jidka haraad iyo rafaad iyo lugaay iyo gabakii laaka mari cadalikooy cadali meeli doonku qabsadi sidii amara ka gali mara hooga yarka jaray labaatanka maalmoodsay marka marin hasii gudubi afgooyo kooy afgooyo lugaa ku bilaaway gornyooleysiyaa ka gali maam gornyooleytiya aragdeeda saddex bilood roogi kudib walaayada aragdeeda doonburaalian lawaaytay sidee may laaguray domburaali domburaali kusii tabi kutuwaareseedi kutuwaar sifeed lahayn ka dhawaay marka maarne aad iyo aad sifeedya lahayn dhawaay ma aragneeda may lahaa madad iyo gudaale ka dhigka gaaladan mar kasta may lahaa ajabtoy insha allah qofkii macnaha adag kolba gadaal jaro aragdeeda saaxiibeed haayaan may bangabaaga lahay inniyo iskugu baahno walaayada islaamka iska dhiibano marka ma aragneeda sifeedya lahan dhawaay waana qaabilay kolbaadsen aragaytan walkalam oo muugda jirdilim oo muugda marka aragaytan langu caafimaad gabo sarangabne litislugaasimangaa marka meeralaay kolba saaxibeeday nin muuqaalkay diiro malee insha allah may faday niyoska dhiibano walaayada islaamka kooyano gaalnamanka dhimine murtadnimadii oo taka jaran isku baano walaayada islaamka iska dhiibano inta gaalnamanka dhimida fadeenka dhugtanta isha laay fadeenata isku baa qofku fado shaqeysata kor qofku fado walaayada islaamka la jare marka ma arne lanqasa wuna male marka meeralaay lanwasiin dhimo maleas ku dhawaada gobolka kooyi
dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah dib intaan isugu maqli doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
دين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام